galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa xad bisha febraayo ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa labo waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah axmed cabdi kaariye qoorqoor oo doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb loogu doortay madaxweynaha galmudug musharixiintii ka qayb galay doorashada oo ka koobnaa afar waxay u kala heleen codadka sidaan soo socoto axmed shire maxamed falagle wuxuu helay hal cod cabdulaahi axmed samatar wuxuu helay sagaal cod cabdiraxmaan aadan sabriye wuxuu helay hal cod axmed cabdi kaariye qoorqoor wuxuu helay lix iyo lixdan cod
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti noogu yahay axmed ducaale geelle xaaf oo weli ku adkaysanaya inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee galmudug xildhibaanada xamarka keentay dadkii shaqaalihii ku shaqaynayay dila soomaaliya ku shaqaynaya xildhibaana looga dhigay dabiiryada ma tahay haaye soo bax annaga manaandeesan tahay marka waxaasina waxaan aamini karta maaha aniga kuwaas uga tegi maayo dalka mana ka shaqaynayso ummaduna way tagaan mana aqbalayso qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada dowladda soomaaliya ah ayaa la sheegay inay maanta iska difaaceen weerar culus oo uga yimid dhinaca al-shabaab weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka qalimow oo waqooyiga kaga toosan magaalada balcad warar dhinaca amniga ah ayaa v o a u sheegay in dagaalkan ay ku dhinteen ilaa iyo koob iyo toban ka tirsan dowladda halka saddex iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil u hadashay ciidamada dowladda ayaa sheegay in toddoba ka tirsan al-shabaabkii weerarka soo qaaday ay goobta ku dileen tiro kalena ay dhaawaceen xaaladda deegaanka lagu dagaalamay ayaa degan waxaana ku sugan ciidamada dowladda soomaaliya al-shabaab ayaa sidoo kale weerar loo adeegsaday hoobiyaal waxa ay ku qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka ceelgeelow isla maanta weerarkaasi la mid ah oo loo adeegsaday hoobiyaal ayaa al-shabaab waxa ay ku qaaday saldhig ciidamada amisom ay ku leeyihiin deegaanka garasaalo hase yeeshee lama soo sheegin khasaaro xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa maanta oo axada ku booriyey dalka kazakhistan inuu ku soo biiro dadaalada ay washington ku cadaadinayso dowladda shiinaha taasi oo lagu cambaaraynayo sida xun ay ula dhaqanto muslimiinta laga tirada badan yahay arrintan oo dalkan dhaca bartamaha qaaradda eshiya ka ah mid xasaasi ah maadaama xiriir dhow ay la leedahay dalka dariskeeda ah ee shiinaha isagoo hadlayey mar uu booqasho ku tegay caasimadda dalkaasi ee nuur sultaan ayuu pompeo sheegay in arrimahan uu la soo qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee kazakhistan mukhtaar talibardi waxaan ka wada hadalnay dhibaatada lagu hayo dadka laga tirada badan yahay ee ku dhow halka milyan ee bulshada muslimka ee wiigariska iyo qowmiyadda kasaaga ee xisbiga shuuciga ee shiinuhu ku xiray magaalada shinjian oo ku dhow xadka kazakhistan ayuu yiri pompeo waxa uu sheegay in dowladda maraykanku ay ku boorinayso dhammaan wadamada caalamku inay kusoo biiraan cadaadiska lagu doonaya in shiinuhu ay sida ugu dhaqso badan ku joojiyaan dhibaataynta dadka laga tirada badan yahay qaramada midoobey iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasa hal milyan ilaa laba milyan oo qof oo u badan muslimiinta wiigariska in lagu hayo xeryaha ay xaaladoodu aad u adag tahay kuwaasi oo ay beijinna ku sheegtay inay yihiin goobo lagula dagaalamayo fikirka xagjirnimada
saraakiisha shiinaha ee ku sugan bartamaha gobolka hube oo ah halka uu cudurka ka dilaacay ayaa sheegay maalintii sabtida in ugu yaraan saddex boqol iyo afar qof ay dhinteen in ka badan afar iyo toban kunna ay kuwa uu ku dhacay xanuunkaasi axaddan ay dalka filibiin waxa uu ku dhawaaqay geeridii ugu horreysay ee ka dhalatay fayraska ee meel ka baxsan dalka shiinaha australia jaban iyo singabore ayaa sabtidii shaaca ka qaaday xakamayn adag oo xagga safarka ah oo la xiriira ajaanibta kuwaas oo dhowaan ku sugnaa dalka shiinaha taasoo ka dhalatay cabsi laga qabo cudurka coronavirus kadib markii maraykanka uu ku dhawaaqay xayiraad la mid ah oo uu ku dhawaaqay xaalad caafimaad oo deg deg ah maalin ka hor israa'iil maleeshiya mongolia iyo filibiin ayaa iyaguna waxay ku dhawaaqeen tallaabooyin kuwaasi la mida taiwan ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqday xayiraad adag oo xagga safarka ah oo xadidan maalintii sabtida tallaabooyinka ayaa la qaaday iyadoo dowladda shiinaha ay ku dhawaaqday dhimashada oo sare u kacday ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku dhawaaqay in cudurka dilaacay uu yahay xaalad caafimaad oo caalami ah maalintii khamiista iyadoo w h o ay ka baqayso in fayrasku uu ku faafo waddamada saboolka ah oo ay dhibaato weyn kala kulmi karaan xakamayntiisa israa'iil ayaa qaaday duqeymo ay ka fulisay marinka khaza saacadihii hore ee maanta axada waxaana militariga dalkaasi ay sheegeen in duqeymahaasi ay kaga jawaabayeen gantaallo ay falastiiniyiintu ku soo tuureen koonfurta israa'iil diyaaradaha militariga iyo kuwa helikobteriska ayaa beegsaday xarumo la tuhmayo in kooxda xamaas ay leedahay kooxdaasi oo maamusha magaalada gaza waxyar kadib saqdii dhexe ee habeenkii xalay lamana soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeymahan ilaa markii uu qorshihiisa nabadda colaadda falastiin iyo israa'iil uu talaadadii lasoo dhaafay ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka donald trump gantaalaha duqeymaha iyo buufinada loo adeegsado waxyaabaha qarxa ayaa si maalin la ah looga soo tuurayay marinka khaza kuwaasi oo beegsanaya koonfurta israa'iil waxaana ay dhaliyeen argudasho ka imaanaysa ciidamada israa'iil sida ay ku waramayso wakaalada wararka a f b falastiiniyiinta ayaa si weyn u diidan qorshaha nabadda ee maraykanku uu soo bandhigay kaasi oo ay ku sheegeen mid si xoog leh ugu xaglinaya dowladda israa'iil
galab axada oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan axmed cabdi kaariye oo ku magac dheer qoorqoor ayaa loo doortay in uu noqdo madaxweynaha maamulka waa maamul goboleedka galmudug oo ka soo baxay hannaan doorasho oo ay taageeraysay dowladda federaalk soomaaliya axmed cabdi kaariye ayaa helay lix iyo lixdan cod halka ka ku soo xigayna uu helay sagaal cod oo keliya isla doorashada ka dhacday magaalada dhuusamareeb ayaa sidoo kale waxaa lagu doortay madaxweyne ku-xigeen waxaana loo doortay cali daahir ciid oo helay lix iyo afartan cod cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta noo soo diray abdulaahi ibraahim ciise waa codeeye xildhibaan cabdulaahi saleebaan maxamed waa codeeye xildhibaan cabdiraxmaan xuseen faarax waa codeeye doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ay ku loolameen afar murashax oo u soo istaagtay qabashada xilka madaxweynaha ayaa lagu kala baxay wareegii koowaad kadib markii axmed cabdi kaariya uu helay saddex daloo laba ka mid a xildhibaanadii baarlamaanka galmudug ee madasha xaadirka ku ahaa axmed cabdi kaariya qoorqoor lama kulmin loolan adag hase ahaatee waxaa murashaxiintii la tartamaysay uu ku dhaafay lixdan iyo lix cod sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal musharaxiintii ka qayb galay doorashada oo ka koobnaa afar waxay u kala heleen codadka sidaan soo socoto axmed shire maxamed falagle wuxuu helay hal cod cabdulaahi axmed samatar wuxuu helay sagaal cod cabdiraxmaan aadan sabriye wuxuu helay hal cod axmed cabdi kaariye qoorqoor wuxuu helay lix iyo lixdan cod
doorashada madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo loo gudbay ayaa waxaa isu soo taagay shan murashax waxaana wareegii koowaad kadib tanaasulay laba murashax taasi oo ka dhigan in wareegga labaad ay u gudbaan labadii murashax ee ugu codka badnayd waxaan u gudbaynaa wareeggii saddexaad oo ay ku guulaysteen cali daahir ciid iyo cabdiqani sheekh cali diini cali daahir ciid ayaa helay afartan iyo lix cod halka murashaxii kale ee la tartamayana uu helay soddon iyo kow cod cabdiqani sheekh cali diini wuxuu helay koob iyo soddon cod cali daahir ciid wuxuu helay lix iyo afartan cod madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug afarta sano ee soo socoto waxaa ku guulaystay mudane cali daahir ciid
qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashadii maantay ka dhacday dhuusamareeb asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa nuur xasan cabdulle oo loo yaqaano geney degan magaalo madaxda galmudug ee dhuusmareeb wallaahi markaan ka hadla aragtideyda hogaankan hadda loo doortay galmudug waxaan aaminsanahay inuu yahay kii ummadda baahideeda dhammaystiri lahaa kii horumar gaarsii lahaa haddana aanan shaki ka qabin in lagula dagaalamo dowladda soomaaliya sidaas darteed waa kii laysku raaci lahay waa kii ummaddan horumarka gaarsiin lahaa ilaah idinkiis bismiillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cabdikariin macalin ibraahim afey waxaan u arkaa aragtideyda waxaa laga dhisay saaka dhuusamareeb in maamulka galguduud maamulka la dhisay in galguduud loo dhisay sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii waa galguduud gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisu waa galguduud toddobaatan iyo afar xildhibaan waa galguduud annaga muduga waxaan lahayn madaxweyne haddana madaxweyne waaweyne odowaa haddii madaxweyne laga dhigi laha waa nin galgudu waa nin reer muduga waa ogolne
bismillahi raxmaan raxiim anoo ah maxamed cali sheekh salaad oo loo yaqaana maxamed cali goobe aada iyo aad baan usoo dhaweynayaa doorashooyinka galmudug ka socda aada iyo aad baan usoo dhaweynaya waana ku bogaadinayaa tangaalka ayaa ka socota labada doorasho dhuusareeb ka socda aada iyo aad baan u bogaadinaya wax alla waxii soomaaliya ka dhacona bismillahi raxmaan raxiim anoo ah cali saciid cali waxaan aada ugu hambalyanaya madaxweynaha maanta la doortay iyo madaxweynaha ku-xigeenka waa laba nin oo aada wax u baratay oo shaqayn kara oo wax qaban kara waana taageersana bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cali cabdulaahi galawac doorashada maanta waxaa ka dhacday doorasho taariikhi ah oo runtii aan aada iyo aada iyo aad oo xor iyo xalaal ah waana ku faraxsanahay waxaanan soo dhaweynayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana u rajeynayaa guul waa magacaygu waa bashiir warsame afgooye degan magaalada dhuusamareeb wallaahi labada nin oo laba madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka aad baan usoo dhaweynayaa waan u hambalyeynayaa midda labaad shaqaa u taal shaqada u taal waa inay culummada u tagaan doorashada maantay ka dhacday dhuusamareeb kama dhigna dhammaadka khilaafkii galmudug ka taagnaa waxaana dhuusamareeb maalmo ka hor ka dhacday doorasho xilka madaxweynaha loogu doortay sheekh maxamed shaakir cali xasan halka gaalkacyo madaxweyne xaaf oo ku suganna uu sheegay in uu yahay madaxweynaha galmudug ha yeeshee mas-uuliyiinta maamulada kala qaybsan waxaa sugaya marin dhabo qodxo badan oo dhibaato leh xaalka amni ee dhuusamareeb ayaa maanta aada loo adkeeyey iyadoo ciidamada amisom iyo kuwa dowladdana ay qeyb ka ahaayeen sugidda amniga mana jirin dhaqdhaqaaqyo gaadiid iyo dad oo la ogolaa waxaana dhammaan xirnaa goobaha ganacsiga ee magaalada cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaya in barnaamijkan la qabtay ka hor inta aysan dhicin doorashada maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa xaaladda siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka galmudug waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan axmed cabdi qoorqoor oo soo noqday wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku guulaystay doorasho ka dhacday maanta magaalada dhuusamareeb isagoo oo noqonaya madaxweynaha galmudug doorashadan ayaa intii hanaankeeda uu socday waxaa hareeyey muran badan taasi oo keentay in musharaxiintii mucaaradka ku ahaa dowladda federaalk ay isaga haraan magaalada dhuusamareeb waxaa iyana khamiistii lasoo dhaafay ka dhacday doorasho ay soo abaabushay kooxda ahlu sunna waljamaaca waxaana kooxdani ay sheegtay inay sheekh maxamed shaakir cali xasan u doorteen madaxweyne galmudug hogaamin doono afartan sana ee soo socotaa dhanka kale axmed ducaale geelle xaaf ayaa ku sugan magaalada gaalkacyo wuxuuna ku adkaysanayaa inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee galmudug uuna dhammaysan doono muddada xilkiisa ka hartay sida uu sheegay haddaba maxaa soo celceliya khilaafaadka siyaasadeed ee galmudug sideese xaalka siyaasadeed ee galmudug ee haatan taagan lagu dhammayn karaa arrimahan ayaannu ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeysta waxaana ku marti ah axmed ducaale geele xaaf oo ku sugan magaalada gaalkacyo isagoo ka jawaabi doona su-aalaha dhegeystayaasha v o a mudane xaaf marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marka xiga bal waxaad warbixin naga siisaa maxaa xaalka galmudug heerkan soo gaarsiiyey mar haddii uu jiray is-afgarad adiga iyo ahlu sunnaba aad la lahaydeen dowladda dhexe oo ku aadanaa dhismaha maamul u samaynta galmudug bismillahi raxmaani raxiim horta waa mahadsantihiin aada iyo aad baan iskaga mahadcelinayaa barnaamijka aad igu soo darteen walaalo waxa weeye halkan galmudug bishii may saddexdeedii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayaanay laydoo madaxweynaha marka la doorto dastuuriyan waxaa weeye waktigiisu waa afar sano markii labadii sanoo hore aan aada u dhibtoonnay oo mashaakil galay oo ahlu sunnadii markii aan keennay markii aan gaalkalyo nabadeynay markii dadkii nabad ku seexday ilaahay ukuuna daba dhigay niman la yidhaahdo dowladda federaalka iyo kuwo saritarre iyo xildhibaano iyo ahoo meeshaan uga bartay inay kuraasta kasoo doontaan ka qaataan ka tagaan calaa kulli xaal aniga bishii juun aakhirkeedii waxaa dhacday annagii iyo ahlu sunnadii in ay dowladdu dhex gashay oo ay na fidnaysay aniguna markaa ayaan ka tegay waxaan war bal haddii aad anigu yaan caqaba noqone haddii aad bal wax bisi kartaan bisa waa kii bishii juun sagaal iyo labaatankeedii ayaan xamar tegey nimankaa waxaan ku ballanay inaan hawsha wadno iyaguna gacanna siiyaan oo aan hawshii halkaa ka wadno doorasho aan sameyn doorashada aan samaynaynin oo aniga ku talagalkayga waxa uu ahaa aniga waktigeydii markaa ma dhammaanin laba sana xabsay haddan shan iyo toban bilood ba xabsay waxay u baahan tahay baarlamaankii teermkisi waa dhammaaday guddoonkii wuu dhammaaday madaxweyne ku-xigeenkii wuu dhammaaday inaan intaa inta sameyno anigu labada sano i hatay aan dhamaysto kabacdina cidiina dooranaya la doorto markii aan intaa ku wada hadalay ayaga may aqbalin laakiin un igamay hor imaan waxaa dhacday marka markii la joogay muddo bil ah waa ogtahay annaga iyo aanu sunnada xoogaa xurgutaa naga dhaxaysay waxaan ku ta waxay ila noqotay waxaan ku yidhi bal aniga annaga iyo ahlu sunnada na heshiisiiya dadkana dib u heshiisiin dabca u sameeya annaga iyo ahlu sunnadii nala heshiisiin isku sii kaaya direen dab heshiisiintiina lama samayn laba bilood iyo barka bacdi aniga markii aan siinayay wakaaladda waxaan ku yidhi haddaad waxyaasisaan ahlan wasahlan haddaad waxyaasi weydaan aan wakaaladda loola soo noolay ogaada waxba way samayn waayeen aniga wakaaladii waan kala noqday laakiin madaxweyne haddaan kaa dhex galo e sidaad sheegtay waad ku wareejisay wakaaladii in wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ay hawsha maamul samaynta hormuud ka noqoto waana ay waday wasaaradda arrimaha guduhu halkan ayay wax soo gaarsiisay haatan dhuusamareeb waata xildhibaano looga dhawaaqay maxaa adiga ku bedelay oo keenay inaad haatan heshiiskii aad dib uga boodo aniga ma jecli maogtahay waxaan jeclaan lahaa inaad aniga degdegaysato warkayga aad qaadato ee aadan qaadana midka suuqa aniga wakaaladii waxaan wada noqday shaqadii aan u wakiishay ayay wadi kari waayeen oo si xun u maamuleen saas daraaddeed wakaaladii waan kala noqday wixii intaa waktigaa ka dambeeyana waa baatil waxa ay sameeyaan midda kale haddaan sharciga la raacin oo sharciga la ixtiraamin ee bani aadamka kulligiis waa isku yaacayaa oo waa fawda meeshka dhacaysa intaa markii aan sameeyey wakaaladii la laabtay dhaggiima haydigin waxoodiina iska wateen anigii heshiiskii aan ku heshiiyey oo ahayd sanad iyo bar baan waqabatayn ku jirnay lacagaha iyaga iyo waxaa dhimaa iyagaa hayeen oo lacagihii dadku iska lahaa oo mushaarooyinkii iyo kharashyadii masiya lacagaha lacagihiina way diiyeen waxay u isticmaaleen ismalen hadda lix milyan oo doolar oo galmudug leedahay way isticmaaleen shilinka la yaallo caawa ilaa bangigiiba laga gubaya waxyaalaha bangiga loo gubay ka mid tahay marka waxaan ku yidhi markaa nimayo anugu xigtaygi waa la laabanaya ogaada haddii aad shaqada hagaaji weye dalagaa shishaan waa shaqata bilaabasaysa laakiin dee waxba lama hagaajo xildhibaan aan rabno maaragtay madaxweyne aan leenahay xildhibaano aan leenahay waxaa yaa dowladeena kasoo baxaa taasina reer galmudug ma aqbalo ama aqbali maayo waxaa kaloo jira markii aan aniga soo baxay waan u sheegay waxaan ku yidhi labaatanka xildhibaanada ahlu sunnada sinteed ama wax kama qabo laakiin intii wixii ka dambeeyay halkaa annaga ayaa wadaya bolosayska bolosayska dooda ay faraanagala baxa waxay ka timid markii odayaashii la keenay oo sadaxayaasha kulligoodna ka taxaliseen caawa xildhibaanada ay meesha ku hayaan lixdan iyo sagaalka xataa labaatanka wax oday saxiixay laguma arko sharciyana waa in odagu saxiixa odayaashii inkala soo hadleen ay kulligood gaalkaalya loo soo duuleen kuwa aan shal dooranay shal halka ku qabanay waa odayaashii oo xildhibaanadii iyagu beeraha kasoo samaydka galeeyeen wata ayaa noo yimi ayagii baanu u samaynay guddoonkiii baan dooranay madaxweyne koreynkii baan dooranay madaxweynihii anigaa ah wax meeshaa ka dhiman xabayeelaasi ma jirto ahlu sunnada hadday wax dhiseen awalba ayagoo waxu dhishan yihiin baanu u tagnay waa la heshinay haddana waxaan diyaar u nahay in ayaga la heshinay mar kale sidaad sheegtana ahlu sunno hore waa isku khilaafteen haatan oo ay madaxweyne iyaguna magacaabeen siduu yahay xiriirkiinu ma laga yaabaa in labadiinu aad isfaham gaartaan oo aad dhinaca kalena dowladdana wada hadal la furtaan idinkoo wada jira macquul ma aha sababta waxaa weye dowladdu inay wax xogtay rataay inay wada hadal furtay inay wax sameeyaan mad waxa iyagu sameeyaanna waa baatil sharciyan sharciyada akhriya markaan wax la weydiiyaysaan wayanbaryayaa adiga iyo kuwa wax la weydiin doonow sharciyada ha la eego waxaan sharcahayn waa baatil annaga hadda wabaanu wada hadalay ahlu sunnada wada hadal muxriir badan waa samaynay intii la rasaabinayana waanu wada hadalnay mar haddii ayaguna heshiisiin waayeen odayaasha mutaahiga iyo dadka meeshaan degan iyo cuqaasha iyo annagu waa heshiinaynaa dowlad degan oo xor iyo xalaal lagu doorto ayaanu samaysanayna waa tahay haatanna dhinaca iyo intaa la waayo oo oo haddii intaa la waayo oo dowladda suldada wadana meeshaan siyaasan baa ka dhacaya waa tahay madaxweyne haatan waxaan jaleecaynaa dhinaca iyo dadka qadadka teleefonka nagu soo wacaya qofka ugu horreya dhegeystaha ugu horeeya magacaaga adoo ku bilaabay iyo halka aad joogto maxaad madaxweynaha weydiin lahayd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waan salaamaya marka ugu horeysa barnaamijka v o a haddii aan magacayga ku bilaabo aniga waxaa la yihahdaa jibriil baa la yihahdaa waxaan joogaa waddanka turkiga waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane xaaf sidaan ognahay waxaa tahay madaxweynihii hore ee maamulka galmudug in badanna waa ahayd adigu laba sano hadda ku dhaweyd sidaan ognahay waxaa jirtay khilaaf inasoo kala dhex galay idinka iyo dowladda dhexe arrintaasi walow markii dambeeto si hoose loo dhameeyey oo dowladda iyo maamulka xaaf uu heshiis dhex maray heshiiskaas oo ku qotamay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo waxyaalaha markii hore doorashada la isku hayo wasaaradda arrimaha dibaddana lagu wareejiyay doorashadii inay maamusho Arrimaha haddaba gudaha.
su-aasha isweydi- had- ha- arrimaha gudaha marka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay mudane xaaf maadaama aad nabadoon ka noqotay hawshaas oo aad wareejisay mas-uuliyaddii kuna wareejisay mas-uuliyaddii dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha hadda sababta keentay inaad soo laba kaclayso oo arrimahan aad dib aad ugu soo noqo siyaasadda maxay tahay sababtu maxaase dowladda hadda aad ku dhalaysan tahay dowladdu qaabka hadda wax ku wado dad badan dadka siyaasadda ka falaqeey ka falaqooda siday wax u wado waxay u arkaanin si wanaagsan bay u arkaan marka adigu maxaa maxaad macnaha ku diidan tahay systemka hadda jira maxaasuu kusoo celiya hadda waa tahay jibriil waa mahadsan tahay madaxweyne xaaf
waa aada iyo aad baa udhaacsan tahay walaalkayga walaalo waxaan kuu sheegaya horta aniga qof ahaan shaksiyadayda aniga ma ahin in maanta yihi anugu waxaan ahay dagaalkii kow iyo sagaashanki laba iyo sagaashankii ninkii dadka nabadeynayay baan ahay soomaali badan baan badbaadiyey shirkii carta ninkii qabtay baan ahay kii indigaasi dadka wax ka maamulay baan ahay intaas oo muddo ah weligay kama shaqayn wax dhibaato iyo iyo shar soomaaliyeed kama shaqayn waxaan kuu sheegayaa waxa aa wakaalad sideeda macnay leedahay qofka haddaad waxu wakiilato wuxuu kaa kharibo dee inaad kala laabataa waa waa waa waa waajib ayadii unbaan ala laabtay aan wax kala ma samayn hor aniga ayaana xaq u leh legitimacygan anigaa haysta madaxweynihii hore ma ay horta madaxweynihii rasmiga ahaa baan ahay madaxweynihii rasmiga ah oo galmudug aniga ayaa ah ilaa maanta shan iyo toban bilood baa iha dastuurkeega akri madaxweynaha marka la doorto waqtigiisu waa afar sano waxaa la doortay saddexdii may labada kun marka ma lama rabo in emotionka iyo qaalada aad dadka weydiisaan wax maaragtay oo aadaan hubin walaalow intaa hubsaan kuleeyahay aniga waan u wakiishay wakaaladiina waa kala noqday markii aan arkay sidii ay wax ku wadaan inay baatil tahay odayaashu way cayniyeen bulshadii may samaynin wax allaa xildhibaano iyo niman saraysaraayo xamar kala yimaadeen oo aan kuwii cadaado inta qoraasa ku boobay ka tegay qaarkood marka anigu inaan badbaadiyo galmudug baan u joognaa dib heshiisii heshiiska aan la galay dowladda ka walaalka ma ahayn inay wax qirrito ee waxa hayeyda hagaajiso dib heshiisiin may sameeyin annagii ahlu sunnadii isku dhacday ma may heshiisiin ummadii gudaheedii kale may heshiisiin waxay u yimaadeen kale wax boob inay wax boobaan aniguna boobkaan hortaagana waa tahay waa tahay haatanna dhegeystaha kale aan u gudubno dhegeysta adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto maxaad weydiin lahayd madaxweyne xaafi oo qadka ku jira bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa cabdifataax waxaan joogaa jarmalka waxaan rabaa madaxweyne xaas inaan weydiiyo madaxweyne sidaan hadda xaaladda galmudug ay tahay waan u wada jeednaa dhalinyaradii soomaaliyeed ina yaroo dhalinyarada soomaaliyeed baan ahay dhalinyarada galmudugna waa dhalinyarada soomaaliyeed dalkeenu burbur wuxuu kusoo jiray tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii maanta dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed da-dooda waad aragtaan maxaa xal ah oo aad u haysaan in maxaan sheegayay adigii aad meesha la yidhaahdo gaalkacyo aad maamul goboleed iyo dowlad kaga dhawaaqaysid ahlusunna waljamaaca ay magaalada la yidhaahdo dhuuse mareeb a iyaguna dowladda iyo madaxweyne ka samaysteen dowladdii federaalka soomaaliyeed iyaduna ay halkaas ka qaban qaabinayso maamul goboleed iyo cusub muxuu yahay xalka soomaaliyeed iyo dhaxalka aad uga tegaysaa ummadda soomaaliyeed iyo dhalinyarada galmudug oo ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii ku jiray dagaalo qalalaaso iyagan ahayn aysan aysan la joogin waktigii aad tanaasuli lahayd oo aad u tanaasuli lahayd dowladda soomaaliyeed oo aad ka talin lahayd mustaqbalka dhalintaada iyo dhalinyarada soomaaliyeed magacaasi aad reebaysid uu noqon lahaa magaca wanaagsan miyaysa ku hayn waa raalliga ahaa horta qurqur baad joogtaa facebookyada waxaad ka aragtaan oo bilaadka u badan walaal ha dhegeysanaya runta aniga kuu sheegay waxa weeye galmudug halkeeda dhabtahay waxa weeye galmudug awalkaas ay keliya ahay anaga cadaadageyey anaga usabadeengeeyey anaha midnimadii ummadan ee galmudug baan anigu ka shaqeynaya ayadii ayaana rabaa nabad nabadeedaan rabaa dowladda federaalka codkuhajoocodaan lacag baan siinay iyo tanaan siinay weli walna lacag ima siin haddaan lacag kama rabo shagana kama rabo keliya aniga waxa aan doonaya waxaa weeye galmudug hagaagta xuduntaydaa ku aabsan inaan joogaan rabaa inaan ka shaqeeyaan rabaa inaan dadkayga u shaqeeyaan rabaa xalka dhabtaana waan kuu sheegayaa ahlu sunna anaayaa hore u heshiinay dowladda federaalka raalli kama ahayn haddeerna inaan heshiino raalli kama ahan laakin waan heshiinaynaa annagaa dhisanayna wax iyaga sharcigu wuxuu leeyahay dowlad goboleedku asaga ayaa xaq una inuu wixiisa dhisto waxayadii baan dhisanaynaa alloa haduu aan leeyahay nimankaa dowladda federaalka joogaa faraha nagala baxay laba bilood ma qaadanayso wallaahi inaanay afartan cusub inay lixdan cusub inala qaadanayo in la dhiso wax dhab ah oo dadku heshiisku yahay laakiin madaxweyne dhibta ku jirtaa waa dowladda federaalka madaxweyne haddaan halkaa su-aal kaa weydiiyo waxaad sheegtay inaad diyaar u tahay in aad wadaxaajood furto oo aad la hadasho dhinacyada galmudug haatan sida ahlu sunna waljamaaca oo aad leedahay laba bilka qaadan mayso in wadahadal laga furo oo laga heshiiyo arrimaha taagan marka ma shan iyo tobanka bilood aad sheegtay inay ku harta ayaad ka tanaasulaysaa oo ahlu sunna ayaad madaxweynaha ay doorteen u dayna sidee ayaad arrimahaas aad isleedahay xal baa looga gaari karaa hadday bilnaato oo aan arko wax wanaagsan iyo dad bani aadama oo meeshaan ka shaqayn kara aniga shan iyo toban bilood waxba ila maaha laakiin haddii kale waxaan ku mintidayaa shan iyo tobankaa bilood bal inaan isu keeno nabadeeyo wax ka dhigo anigu ma ahi baawan hankar mayhi waad taqaanaan sideed iyo toban sanadood baan waxaan ahaa xildhibaan weligay xataa wasiir ma doonan ninkan sidahan ah ardaydaan joogay waxaygaan haysay alxamdulilahi rabbil caalamiin laakiin aniga diyaar uma ihin inaan uga tago dad aan u jeedo inay tooba yihiin aniga galmudug ugama tegi karo ugamana tanazulaayo dowladda federaalka raallihay ga ahaato fidnada iyo mashaakilka iyo qoryaha iyo waad og tahay dhuusamareeb shan kun lix kun oo qof baa ku nool shan kun oo askariina waa joogtaa yani meesha la gaadsiiyey dalka xamar waa maqashay kaamerooyinkii in la jajabiyey nimankii waadiyen jiray dhuusamareeb baa qaada gadaa la waa tahay waxaa mashaakil dowladda federaalka dhisan ahayn ma yaallo dalkaas waa tahay aynu u baaqno mid ka mid a dhegeystayaasha dhegeystayaal dhegeystay adigoo magacaaga iyo ku bilaabaya halka aad joogto maxaad su-aal u qabtaa madaxweyne xaaf okay bismillah magacaygu waa isxaaq ibraahim cali iska ibra cali oo jooga muqdisho madaxweynaha xaaf waxaa weydiin lahaa madaxweyne qabankaabadan doorashada hadda ee galmudug intaysan dhicin waxaad joogtay muqdisho waxaa in badan a aragnay adoo shir la jira amaba sawiran ra-iisul wasaare khayre oo la dhahay heshiis ayaad gaarteen marka hadda ma isdhihi karaa doorashadan adi hadda aad ka abaabushay dhanka iyo gaalkacyo iyo midan oo sheekh shaakir ee dhismareed maya dhihi karaa qas oo lagu xumeynaa dhanka iyo federaalka sida xasan cali kheyre oo la dhahay dhibkii taagnaa dhanka iyo dhuusmareed iyo galmudug la gaaray waa mid oo lagu xumeynaa dhanka iyo federaalka maya dhihi karaa maanta madaxweyne xaaf dowladda federaalka madaxweyne madaxweyne ku-xigeen bay keentay xildhibaanada xamar ka keentay dadkii shaqaalihii ku shaqeynayay jila soomaaliya ka shaqeynaya xildhibaana looga dhigay qabiilada ma tahay haaye soo bax annaga manaan dhecsan tahay marka waxaasina waxaan aamini karna maaha aniga kuwaas uga tegi maayo dalka mana ka shaqeynayso ummaduna way tagaan mana aqbalayso wax kastoo ay dhisaanna fidna unbay soo kordhinayaan oo wanaag ma soo kordhinayaan wanaaga keliya oo maanta la heli kara waxa weye reer galmudug hadday qobaal leeyihiin hadday salaadiin leeyihiin hadday aqoonyahan leeyihiin haddii ay dowlad leeyihiin hadday culamo leeyihiin waxay diyaar u yihiin inay waxooda dhisaan waxaan ka codsanaynaa oo ka baryaynaa dowladda federaalka inay salaan nagala annaga wax ayaga waa ku filannahay dagaalo kama rabno wax kale kama waxaan ka rabno laa haatanna dhegeysaha kale aan u baaqo dhegeysta magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad qabto magacay waxaa la yidhahdaa khayri cali sheekh oo ku sugan magaalada baydhabo xarunta gobolka baay madaxweyne xaas waxaan weydiin lahaa oo hadda ka hortiiyo isaga dowladda federaalka ayaa wakiistay hay-ada maxaa la yidhahdaa qabanaysa doorashada galmudug wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiishiinta dowladda federaalka soomaaliya marka markii doorashada la gaaray oo dowladdii maxaa la yidhahdaa broseskii doorashada ay bilowday madaxweyne xaas wuu soo fogaan celiyey oo wuxuu dhahay wixii waxba kama jiraan marka ma laysdhihi karaa madaxweynaha waxyaaban hadda uu sameynayo ama doorashadan abaabulka uu ka sameynayo gaalkacyo ma la dhihi karaa lacag buu ku raadinayaa oo wuxuu ku qaadan karaa dowladdu rabay inuu lacagtaas ugu qaato maadaama waktigii shirkiisu dhammaaday dowladdii federaalkana mas-uula ka saaran tahay inay doorashada iyo galmudug badergeliso oo ay samayso maxaa keenay oo xilligan kusoo beegay inuu yidhaahdo dowladdii iyo federaalkii wixii ay sheegaysa waa ka baxay doorasho kalaan qabanaya oo oo meelan ka abaabula waa tahay ee khayrre haddii aad la socotay barnaamijka su-aashaasi madaxweynaha hore waa loo weydiiyey laakiin mar kale ayaan jaanis u siinaynaa bal inuu kaaga jawaabo hadan waa waa ninkan waa nin weyo waa waa waa inoosia weye dhib malaha aniga hadan anu lacag ma doonayo anu weligay lacag baan lahaa dadkuna way yaqaan soomaaliduna way yaqaan naga raalleaho anigu galmudug in la dhisaan rabaa laakiin galmudug xalaala oo nabada oo fiican la dhisaan rabaa ma doonayo galmudug ciyaal fuubaa inta la keeno inay isku isku isku laayaan dadka dara naga raalli noqo intaasa halkay uga baxayaan mudane madaxweyne ee waxyaabaha kale ee galmudug haatan ka taagan waxaa ka mid ah in ismarwaa uu ka jiro ahlusunna iyo dowladda maamulka ee halkaasi ka wada ama maamul sameyntii ay ka waday adiga ka madaxweyne ahaan ilaahay hadda xiriir ma la samaysay madaxda dowladda dhexe ee federaalka ah iyo kuwa ahlusunnaba ahlusunna waa la sameeyey oo guddi culamaha iyo odayaaliyo kulli way u tageen ayaga way yimaadeen hawlahaya way ismacan yihiin waxaan ku tashanay inaanu wax aan wada ognahay annaga iyo odayaasheeda iyo salaabiinteeda culamadeeda kulligii aan isla ogaano oo aanu wax halaala dhisano ayaanu ku heshiisnahay waana dhisanaynaa ama ha dheeraado waktigu ama ha dhawaade inaan wada dhisano sidii aan horeyba u dhisanay baanu u dhisanaynaa dowladda federaalka raalli kama ahayn in halusada waagi aan la heshiino ama lala heshiiyo raalli kamay ahayn sababtaayao qaar ka mida ragga madaxda cadijahaan u diidana u diidana waan ogahay laakiin ka yeeli mayno waan dhisanaynaa waxa yaga heshiisna waan ku dhahay dowladda federaalka waxa ay wado oo ahaa wixii aan ku heshiinay markii aniga aan tagayay lixiyo labaatankii aniga iyo xasan cali khayre waxaan cadaada ku wada sameynay baag ku saabsan arrintaa warmatiyeed wuxuu ahaa in annagana oo ka dambeeyo doorashada kabacdi wakaalada markaasi wakaalada dad ku laalaabanayo wakaalad waa wakaalad qof hadaad waxumakiidato waxaagi hadduu kaa hadleeyo xaq badanaya kala dhao wakaaladii waxay noqotay markaan u sameeyey inay nimankii arrinkii khadreen dowladda federaalka iyo weli waxay ku degan yihiin inay ayagu waxooda samaystaan oo dalkaani uu kharimo aniguna khidiraada way kasoo horjeedaa ahlusunnadu way kasoo horjeedaa shacabku way kasoo horjeedaa odayaashii wuxuu waxyaasha ahaa oo ay banaanka u saareen kulligood halkay dooban yihiin dadkii ay soo quleen xildhibaanadii shalaan maaragtay ansifaday ahaayeen marka hadalka inay ku hadceliyo ma wanaagsaneen wakaalad iyo heshiisiis yaanan ku yaanan ku wareerin saaxiibayaal waxaa weeye galmudug dadkeeda ayaa dhisanaya dowladda federaalka ah ee xamed waa tahay eh, weli waxaynu kusii soconaynaa barnaamijka qaybihiisa kale dhinacay dhegeystayaasha aan mar kale u baaqo dhegeyste halka aad joogto iyo magacaaga iyo su-aasha aad qabtid maxamed ibraahim oo jooga muqdisho su-aashayda aan weydiinaya madaxweynaha eh, madaxweyne xeer waxay tahay madaxweyne intaad joogtay wax la sheegi karo aad qabatay iskuul ha ahaado isbitaal ha ahaado arrimaha bulshada ha ahaado sheygaasaan qabtay oo aad sheegi karto oo labadii sano aada joogtay ama laba sano barka aada joogtay aad noo sheegi karto midda labaad waxay tahay khilaafka galmudug mar walba wuu soo noqnoqdaa waxaa kasoo bilaabo kiimiko madaxweyne ahaa ilaa cabdi qaydiid ilaa cabdikariim xuseen guuleed oo uu ku baxay ilaa hadda adi aada joogto marka maxaa sababa miyaysan lahayn odayaal dhaqan culimo aqoon-yahano oo arrinta xallin kale ay qorshayaal lagu heshiiyey maxamed ibraahim waxaa ugu jawaabaya waxa weeye anigu waxaana gaafayo labaatan sano dagaakasoo igu toosiyey baana labadeeyey ninkii galmudug oo saddex degmo ah saddex uu degmo kale ah rusumada dhuusamareeb tegay iyadoo weliba dowladdu raalli ka ahayn caalamka iyo cid walibana ugu hambalyeysaniin aan ahay oo shahaadooyinkeeda aan haysiiyo maaragtay dimasarfyadoodii maxamed ibraahim aan u sheegaan badaa garoon la dhiso iyo iyo iyo iskuulo la dhisana dowladda federaalka ay soo maraan dowladda federaalka in hal dhagax meel la dhigo ma ogola konton milyan oo doolar lacag ka badan ayaa dib u laabatay iyadoo dowladda federaalka ka wasaaysa marka dowladda federaalka galmudug ayadaa la degtay ayadaa intiisa arrintaas aniga maaha waa mahadsanta haa magacaaga adoo ku bilaabaya iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad madaxweynaha u qabto haashim yuusuf oo jooga kismaayo su-aashaan rabina madaxweynaha weydiiyey waxay tahay inaan ogaado shacabka reer galmudug waxa ay ka damacsan yihiin mas-uuliyiinta reer galmudug oo u dhashay deegaanka galmudug miyeena ayaga danahooda gaarka ah yayna ka horumarin karin danaha shacabka reer galmudug iyo ummadda soomaaliyiintooda okay madaxweynaha madaxweyne xaaf waa waa aada iyo aad baan umahadsan tahay runtii dadka bani aadamka ay waa kala nooc isku mid maaha dalaysayaal iyo dalaaliin dadka waa ka buuxaan ayaga ayaana dhibaatadaan u geystay haddii aad wax u sheegi kartaan u sheega anugu waan u sheegay laba jeerna waan arkay ayaga ayaana maaragtay dibkan ka dambeeya kuwa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa reer galmudug ayagaa dan in galmudug noolaato oo ama dowlad fiican kasto ayaga ayaana qoray ayagaa rabaan inay ku dalaysaan lagumana dalaysan karo galmudug waa kulligood waa siyaasiyiin kulligood waa dad wax og ma aha dad oo jiifo maaha mana aqbalayaan waxa ay hadda rabaan inay u keenaanna ma aqbalayaan mana shaqaynayaan waxaa shaqaynayo keliya wixii odayaashooda iyo salaadiintooda odayaashooda dadkooda u naxariisanaya oo raba dalkan inay in inuu wax noqdo dadkaas ayay hadda dhegaysanayaan reer galmudug ee ma dhegaysanayaan kuwa daalimiinta waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan fursad siinaynaa magacaaga iyo halkaad naga soo wacisa su-aashaad u qabto madaxweyne xaaf asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed xaafin axmed waxaa joogaa magaalada boosaaso madaxweyne xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa salaamaya salaan kadib madaxweynaha waxaa weydiinaya laba su-aalood su-aasha koowaad waxa weeyaan madaxweyne dowladda federaalka soomaaliya waxaa ku waafaqeen muqdisho oo ku wada heshiiseen tiro dhowr jeerna waa isbadbadishay marka maxay tahay marka sababta keenaysa inaad isbadeshay oo heshiisyadii dowladda federaalka aad ka baxday kan labaadna waxay tahay adoo madaxweynihii galmudug ah maxaa keenay inaad kaalkacyo koonfurteeda ku qabsatid doorasho oo isku caleemasaartid dastuurku miya galmudug miyaana kuu siiyey inaad dhuusamaree madaxweyne ku ku qabsatid weliba ah caasimadii galmudug marka maxaa galmudug ugu qabsanaya caasimadeeda madaxweyne haddaa tahay dhashanaa galmudug waa mahadsan tahay waxa sababay inaan ku qabto gaalkacyo waxa weeye dhuusamareeb oo caasimadii waxaa la tuugeeyey ciidan badan oo kulligood bahal looga dhigay anigu marka ma tegi karaynin meel xidan oo niman xuseen bay noqotay lix bilood baa dowladda ciidan iyo balaayo ku guulaysay iyo hub iyo mashaakil in sidna dhacdo oo aan meesha dhexdeeda isku dilin aniga ma rabo waxaan maaragtay fadilayaa inaan meel kale waxaan sameyn aan ku samaysa mida kale waxa weeye waxaan sheegaya gobolka waa gobol laba gobol weeye midna waa kaalkacyo midna waa dhuusamareeb kii kaalkacyood baan joogaa dhuusamareebna waxaa jooga dowladda xiratay ahlu sunna khayr allah siiye waa way ku way ku khilaafeen markay arkeen wax xun oo ay samaynayaan annagu wax aniga iyo ahlu sunna midna kama hor yimaadeen dowladda federaalka hadday wax fiican sameyn laakiin masaajidka waxa weeye waxaa shaashada ka soo baxay kuwii mideerotoodii inay rabaan inay madax uga dhigaan waxna aan qaban karaynin marka walaal waxaa muhiima in wixii wanaagsan la raaqo wixii xunna laga laga laga afeerto ama waxaan ka afeersanaya waxaa weeye oo keliya in dowladda federaalka ahi sharciyada qaranka iyo sharciyada sharciga galmudug raacdo oo ay faraha nagala baxdo si aan waxyar u bisano oo hagaagsan su-aasha ugu dambeysa sidaa la socoto dadku waxay kusoo celcelinayaan e wakiilashadaadii aad dibka ula noqotay iyo waxa keenay e mar haddii dhowr mar aad isbedbedishay intii hanaankani uu socday e aadna u jeedo galmudug halka ay haatan taagan tahay oo maanta axada doorasho lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb ahlu sunna ay madaxweyne doorteen adigu aad leedahay shan iyo tobankeygii bilood iyo harta ayaan sii dhammaysanaya oo aad baarlamaanna kaga dhawaaqday magaalada gaalkacyo bal haddii aad qiyaasto e halkee galmudug u socotaa ayaad is leedahay sidee loo heli karaa dhinacyo israacsan mar haddii aad kala taagan tihiin waa waxa weye sharciga sharcidaro sharciga amay anigu sharcigaan ku taaganay dowladda federaalkana baadil bay ku taagan tahay sharcigaana adkaanaya shacabkuna sharciga ayay raacayaan ma raacayaan baadil annagu sharciyadeedii ayaan haysanaa oo ku taaganahay kala tanasuli maayo wax maaragtay midnimada kaala iyo walaala iyo midna aan uga tanasuli maayo waxaan uga tanasulayaa keliya in wax fiican meesha ka soo baxaan wax kaloo aan rabaana ma jirto xoolo ma rabo shago ma rabo waxaan doonaya ma jirto waxaan rabaa oo keliya galmudug oo fiican oo bani aadam xaggi kale oo horumarinteeda iyo shaqa u qaban kara inay yimaadaan aniga in ciyaal inta la keeno ay ku cayaalaan meeshan marna ma aqbalayo ma laga yaabaa marka madaxweynaha ay doortaan ama laga doorto galmudug maanta in aad xilka ku wareejiso aad wadahadal la furto taasi macquul ma tahay oo aad si wadajir u wada heshiisaan si danta guud ee galmudug aad ugu tanaasushaan madaxweynaha la dooranaya waa dooran yahay waa madaxweyne waa dooran yahay ma aha mid la dooranayo saas kulli aniga marna lagama yaabo marna lagama yaabo mana dhacayso inaan ku wareejiyahay haka yaabay waa tahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaas ayaanu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkan waxaa marti ku ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ka jawaabayey dhegeystayaasha su-aalahooda waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaasha ka qayb galay barnaamijka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah inaan la xiriirnay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka galmudug balse ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ka duubno waraysi marka ugu horeysa ay suurtagal noqotana waanu idiin soo gudbinaynaa haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan haatanna dalka britain toddoba iyo afartan sannadood kadib dalka britain waxay jimcihii si rasmi ah uga baxday ururka midooda yurub waxaana toddobaadkan u bilowday britain koob iyo toban bilood koob iyo toban bilood oo ay kaga shaqayn doonto xiritaanka ama xiriirka mustaqbalka ee dhinacyada siyaasadda warbixinta waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil
afti kadib muran siyaasadeed ra'iisul wasaareyaal is casilay boris johnson iyo dowladdiisu waa ay soo afjareen xubintii uu ingiriisku ka ahaa midowda yurub calankii ingiriiskana waa laga dhex saaray calamadii dalalka xubnaha ka ah midowda su'aasha haddaba iminka taagani waxa ay tahay hawshima halkaas ayay ku dhammaatay jawaabta oo fududay waa maya dadka ka faallooda arrimaha yurub waxa ay sheegeen in ay hawshu iminka u bilaabantay ingiriiska waxaa jira weli waxyaabo badan oo isugu laaban iyaga iyo yurub haddaba iminka waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee marka la eega dhinaca caalamka uu ingiriisku xoogga saari doono su-aashaasi waxaa ka jawaabaya faarax cigaal oo ka faallooda arrimaha yurub oo ku sugan magaalada london haddii aynu dul istaagno waxa uu noqon doono xidhiidhka mustaqbalka boqortooyada ingiriisku ay la yeelan doonto adduunka wuxuu ku xidhnaanayaa sidii ay heshiis ula geli lahayd mid ganacsi si ay la yeelan lahayd oo ay kow ka yihiin maraykanka canada china iyo africa sidaynu ognahay dhaqaalaha ugu badan adduunku oo maraykanku hogaaminayo aadna uu soo dhaweeyey runtii dowladda ingiriisku marka ay yurub ka baxday in uu xidhiidh badan iyo ganacsi badan dowladda ingiriiska uu la yeelan doono hadda waxaa joogay halka mike bombay baa joogay waxaa laga wada hadlay xidhiidhkaasi wuxuu noqon doono iyo ganacsigaasi wuxuu noqon doono sidii las- lasugu furi lahaa direct investment iyo maxaan ku raha trade ganacsi ay wada ay si wada geli lahaayeen marka waa wakti runtii dadka qaarna ay ka digayaan marka si wadajidoona yihiin maraykanku waa dhaqaale aada u ballaaran waxyaabaha ganacsigiisa had iyo jeer een, ma adka oo lama adkeeyo shuruuc adagi kama yeelan maraykanka gudihiisa marka loo eego dowladda ingiriiska oo een, ganacsigiisa ama manufacturing hadday noqoto wax lasoo saaro hadday noqoto beeraha waxay kasoo go hadii la eego oo ku shuruuc adagi ay ilaaliso runtii in dhibaato ay ku noqon doonto dowladda ingiriiska laakiinse waa mid aad loo soo dhawaneyd oo runtii mugto weyn laga qabo inuu wax badan ka bedeli doono xidhiidkaasi waa yeelan doonaa runtii ganacsi aada u ballaaran ololihii aftida ee uu ingiriisku kaga baxayay yurub waxa ugu weynaa in uu ingiriisku xor u noqon doono heshiisyada ganacsiga caalamka waxaa jira dalal badan oo ay iminkaba bilaabeen inay ka wada xaajoodaan heshiisyo ganacsi laakiin ingiriisku ma ku khasban yahay inuu yurub la galo heshiisyo cusub oo dhinaca ganacsiga ah tirada dadka ku nool dalalka xubnaha ka ah midooda yurub marka la isku daro waxaa keliya oo ka badan dadka ku nool dalalka hindiya iyo shiinaha haddaba koob iyo tobanka bilood ee soo socda ingiriisku heshiisyo nooc ma ah ayuu la gelayaa dalalka yurub qaabkee ayayse u wada xaajoon doonaan mar kale waxaa su-aashaasi ka jawaabaya farax cigaal muhiimadda ugu weyn sida la sheegay koob iyo tobankaa bilood ingiriisku eh, wadahadalkaa u furmay iyaga iyo midooda yurub waa waa arrin keliya arrintaasi waxa weeyaan mustaqbalka xidhiirka mustaqbalka laba ka dhexeeya boqortooyada ingiriiska iyo midooda yurub waxa uu noqon doono marka loo eego ganacsiga marka loo eego security-ga ammaanka marka loo eego iyo marka loo eego waxyaabaha dhaqanka iyo baaritaan cilmiyeedka la sameynayo oo dhan marka runtii aad bay muhiim ku tahay waayo wadanka boqortooyada ingiriisku wuxuu ku yaalaa qaaradda yurub marka la eego dhawaasho ahaan waa suuqa ugu ballaaran ee runtii ingiriiska u dhow marka muhiimadda iyo ahmiyadda waxay saarayaan sidii ay u yeelan lahaayeen ganacsi aan runtii wax badan ka duwanayn ganacsigii markii hore oo ay lahaayeen oo si een, een, alaabadu ay isaga socoto iyadoo aan wax cashuura la saaraynin oo maxaan ku rahdaye isu socodka dadka laftigiisu laga wada hadlayo arrintaas iyagoo xaggan eh, qolada midooda yurub ay xaqiiq weyn saarayaan laakiinse ingiriisku wuxuu ahmiyaddaa saarayaa in wixii xidhiidhkii ganacsiga ee ka horreeyay ingiriisku ay haysatay ee ula lahaa midooda yurub ama yurub ula lahaa toddobiyi labaatankaa dal- toddobiyi toddobiyi labaatankaa dal ku jira inaan wax badan iyo aan iska bedelin dhowaan magaalada london waxaa ka dhacay kulan ay ka soo qayb galeen madax badan oo ka socda dalalka afrika oo ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson waxaa laga wada hadlayay waxaa ugu muhiimsanaa iskaashi dhinaca ganacsiga ah oo uu ingiriisku la yeesho dalalkaasi afrika koonfur afrika ayaa ah iminka dalka ugu badan ee uu ganacsigu ka dhexeeya ingiriiska haddaba ingiriisku sidee ayuu u wajahayaa inuu la yeesho xidhiidh ganacsi oo afrika iyo ay iyagu yeeshaan maxamed ibraahim herari oo ku sugan magaalada glasgow ee dalka boqortooyada ingiriiska ayaa su-aashaasi ka jawaabaya way ku dadaaleen oo waxay rabaan maalintii dhaweytoole bishii january waxay galeen sameeyeen ma kulankii maalgashiga ahaa ee london ka dhacay taana ra-iisul wasaare boris johnson waxa uu ku sheegay in ay doonayaan inaanay afrika saaxiib un la ahaan in ay u arkaan iyaga laftigooda loo arka dad maaragtay ganacsi ay la samaysan karayaan ganacsiga xidhiirka ganacsi hadda ee ka dhexeeya labada kun iyo sideed iyo tobanka haddaad soo qaadato oo kale wuxuu ahaa toban bilyan wixii eh, ganacsiga dhex maray qaaradda iyo wadankan u k iminkana waxay heshiis la saxeexdeen koob iyo toban wadal oo afrikaan ah oo heshiisyada ganacsiga heshiisyadaas oo ka dhigan ku dhowaad kale barhkood heshiisyadii ay la lahaayeen ee ee ganacsiga africa la lahaayeen wadamada ay culays ka saarayaanna waxaa ka mid ah wadanka ghana iyo mosambique oo kale yurub iyo dalal badan oo caalamka ku yaalla waxa ay iska kaashadaan arrimaha ammaanka iminkana waxaa xoogga aad loo saaraa waxyaabaha loogu yeedho la dagaalanka argagixisada dabcan heshiisyo ayaa jiray ay ingiriiska iyo midowda yurub hore u lahaayeen oo ay ku wadaagi jireen waxyaabaha la xidhiidha sirdoonka hawshaasi haddaba wax bay iska bedeli doonaan waa kan mar kale maxamed ibraahim herari oo su-aashan ka jawaabaya u malayn maayo inay wax isbedelayaan ah, wada shaqaynta xagga bilayska oo kale iyadu sidii bay sii ahaanaysaa difaaca iyo eh, arrimaha dibadda laftigooda oo kale waxay saamayntu imanaysaa ama bedelku imanaya oo kale waa marka laga baxo waktigan kumeel gaadhka ee dhammaanaya bisha december sanadkan haddii ilaahay ka dhigo waxaad xasuusataa markii labada kun iyo toddobiyo tobanka oo kale eh, wadahadallada kula jirtay ra-iisul wasaarihii hore midooda yurub waxa ay sheegtay inay wax kasta miiska saaran yihiin oo hadday timaado difaaca iyo arrimaha dibadda iyo wadaagga sirdoonkuba ay yihiin taana aad ayaa loogu dhaliilo oo loogu canaantay ra-iisul wasaaraha oo waxaa loo arkay qof faa'iide ka dayeysa meel aan faa'iide laga dayin oo arrimaha ammaanka iyo sirdoonka iyo la dagaalanka argagixisada oo kale ee wax dan laga raadiyo looma arkayn laakiinse iminka xidhiirku sidiisiba u ahaanaya hadduu bedel imanayana wuxuu imanayaa uun transitionkii waktiga kale guurka oo kale markuu dhamaado bisha december
waxa uu ahaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo warbixintii ku saabsanayd toddoba-iyo afartan sannood kadib britain ah oo jimcihii si rasmiga uga baxday ururka midooda yurub halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
casho haatanna dhinaca galmudug aynu ku laabanno waxaa goordhoweed noo suurto gashay inaan wareysanno madaxweynaha cusub ee galmudug ee lagu doortay magaalada dhuusamareeb axmed cabdi kaariye qoorqoor sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb kula xiriirtay waxaana ugu horeyn weydiistay sida uu u arko doorashadiisa wuxuuna yiri bismillahi alxamdulilah salaatu wasalaamu ala rasuulillah waxaad waa mahadsan tahay adiga iyo tiimkaaga v o a doorashada nala doortay adduunka oo dhan baa nagala socday doorasho muddo hawl soo socotay oo dheereed bay ahayd geedi socod nabadeyn diyaar garow baarlamaan maaragtay wakti soo maray ayay ahayd oona ogsoon yahay marka waxaan sida ummadda soomaaliyeed aragto dhib baan u aragnaa oo ah inay si xor iyo xalaal ah doorashada ku dhacday ku qarsoontay aragtidaan ka qabnaa waa midaas soomaalida ka wada qabto oo tii saxda ah dadka qaar ayaa waxa ay ku doodayeen in doorashadaada oo si dhib yar u dhacdo wakhti yar gudihiis intii ay socotay wakhtiga doorashada iyo sidoo kaleeto hadalhaynta ugu badan ee maalmahan musharaxiin xataa iscasilay in aad ahayd musharax dowladda ay gacan siinaysay oo sidaas xilka ku helay kuwaas maxaad ugu jawaabaysaa aragtidaas
marka hore inaan cidna u jawaabo ma rabo waa tabashada iyo in laga sheegtahay waa waa wax isku jiri jiray waana jiri doontaa aniga inaan xilka isu sharaxo xaq baan uleeyahay sanad iyo wax kasii badan baan musharax ahaa oo u taagnaa inaan dawladda xiriir la leeyahay iyo wada shaqeynna sharaf bay ii tahay anigu ma ihi dadka oo khilaafyada iyo qalwaasaha ka shaqeeya anigu ma ihi lagumana yaqaan mar walba dawladda iyo wadashaqeynta iyo dowladnimada soomaaliya hore loosii wado hore loosii qaado ayaan ka shaqeeyaa una taaganahay marka dawladda inaan wadashaqeyn leenahay inaan wasiir ahaa ka tirsan xukuumadda igama igama reebayso maxmed caqabadna kuma ahan xaqa iyo xuquuqda aan uleeyahay inaan galmudug utaago amaan daankeeda usoo istaago marka barasaskan iyo hawshiisana sideed bilood socday maalin maalmaad kuma dhicin dib yarna kuma dhicin wati dheer soo maray dibshiisyaa la sameeyey baarlamaan la xulaa la sameeyey waxaa la sameeyey muddooyin dheer oo baarlamaanka kabacdi xataa lasii sii jiitay boroseska oo waxyaaba fara badan laisku eegay ama laisku xalinayay ugu dambeynna maanta ay tahay labadii bisha labaad laba kun iyo labaatan ay soo dhamaatay madaxweynihii iyo madaxweynkii in la doorto horena iga sii horeeyeen guddoonka baarlamaanka oo laga wada qayb galay sida og tahay dhammaan dhinacyada oo dhan ka wada qayb galeen tartanka laga wada qayb galay baarlamaanka laga wada hambageeyey taana laga wada ahaa waya waxaa jirta in galmudug ay qaybsan tahay oo dhinacyada ehlu sunna markii la fiiriyo dhinaca kaleeto ayagana mucaaradka qaarkood ay taageerayeen musharaxiintii sheegay in adiga dhinac dowladda ay ku wadato oo aad sidaasi xilka ku raadinayseen dhinacay yihiin dhinac uu xaaf yahay oo madaxweynihii hore ee galmudug uu yahay marka dhinacyadaasi oo dhan oo kala jeedjeeda ayaa galmudug maanta jira iyo adigoo xataa hadda dhinacoo timid dabcan marka sideed u aragtaa darafyada galmudug iyo siyaasadda cakiran ee dhankaasi
waa mahadsan tahay walaashay hor aan ku saxo anugu ka dhinac ma ihi baarlamaankii galmudug lageeda heshiiyey madaxweynihii hore galmudug walaalkay axmed ducaale geelle uu qayb ka ahaa habkii lagu soo fulay iyo odayaashii iyo ciddii uu kala shaqeynayay wasaaradda arrimaha gudaha ahlusunna waljamaaca ay qayb ka tahay oo baarlamaanka haddaba maanta dhan la doortay ay qayb ka tahay lagu heshiiyey dhinacyada oo dhaneed ay ku kuwada ahaayeen heshiis ayaa annagana doortay doorashooyinka iyo kala aduwaanshaha siyaasadeed iyo wax kasta oo arrimaha ka jira kala aragti ah haddii aad la socotay maantaan sheegay ummaddeedii si kooba lagu sheegay waan la fariisanaynaa waan la heshiinaynaa geed walba iyo goob walba aan ogolina ma akancanayna insha allah exidka oo u aragta in wax naga waxaa laysan yihiin ama waxsin yihiin wixii ay u aragta in wax qaldan yihiin waxa oo xalka w- waa waa in la wada hadlo waat waa in la wada fadhiisto waa in la wada dhamaysto iyadana diyaaran unahay meel walba iyo goob walbay tahay insha allah waa u- waa ugu gelayna waayo isla sidaasi dhankeeda haddaan wax kaa weydiiyo xaaf wuxuu sheegay barnaamijkeena wicitaanka uu sheegay dhegaystaha in uusan ku qancin wax kastoo dhuusamareeb ka soo baxa sideed xal ugu raadinaysaa dhinacaas inkastoo tira hadda waa waxbaan xalinayaa oo dhinacyada waa la fariisanayaa xal waxaa laga raadiyaa walaan cid aan isku qanacsan dina isku qanacsan yahay ama aan la wada qanacsan yahay dee waa waa dha- xalka xal in la raadiyo loo baahan yahay ma jiro marka waxaa malaya inay ku jirto ama ay ku kooban tahay kala aan kuduwanaansho hadii jiro doorashooyin haddii ay jiraan dhammaantood waa cadeynay inaan diyaar u nahay inaan si sida ugu haboon iyo diyaarka ugu badan inaan ku bixino insha allah kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee galmudug axmed cabdi kaariye qorqor oo u waramayey sahre cabdi axmed haatanna waa codkaasi macaani dhegaystayaasha dhegahooda ku dhacaya waa maandeeq mar buu damac ku qaadaacawaysaa daruuraha waanadana ku deeqin waa tahay daalacan axmed cali cigaal waxaa la qaaday saaf faadimo cabdulaahi kaaxin maandeeq
markiiyaan ku doortay iyaan ku mooday adun diirnaxaynin waa taadi diidi markiiyaan ku doortay isiyaan ku mooday adun diirnaxaynin waa taadi diidi durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen ignugu haddaa tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen ignugu haddaa tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini
waa tahay codadkaasi baxsan axmed cali cigaale iyo faadumo maandeeq iyo waxay gebagaba u ahaayeen idaacaddii galabnimo oo halkan si wada jir idinkala socodsiinaya cashe ibraahim aadan cashacuud iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan soo saaristii bashiir abiker tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
huraag dhiiranayda shalay diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegti huraag dhiiranayda shalay diricsanayda